wanaagsan khayaartiinad dhegeysanaysa waxaad kusoo dhawaataan warka duure reediyo dalson qodobada wararkeena kuwooda ugu door karoona waxaa kamid a
dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgallada ka socda gobolka hiiraan
heshiis hordhaca oo laga gaaray beelo ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud
maamulka puntland oo shir ka yeeshay ciidamo gadoodsan oo xirtay mid ka mid ah kontaroolada gobolka mudug
madaxweynaha dowladda soomaaliya oo sheegay in dhibaatada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka aysan ahayn wax fudud
wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ka qaybgalaya shir ka socda dalka masar
akhbaaraadkii dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
madaxda caalamka oo maanta ka qaybgalaysa aaska boqoradii ingiriiska ee geeriyootay
iyo madaxweynaha maraykanka oo sheegay in maraykanka uu taiwan ka difaacayo shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
dhegeystayaal waxaad dhegaysateen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur waxaana taariikhdu ay tahay maanta waa maalnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad sanada labada kun labaiyo labaatanka waxaadna kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan
dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgallada ka socda gobolka hiiraan sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena cabdisalaam juulo shaakir iyadoo deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolada dalka gaar ahaan galgaduud iyo hiiraan ay ka socdaan howlgallo kala duwan oo ka dhana al-shabaab ayaa waxaa isa soo taraya wararka kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya ay kasoo saareysa dagaalada kala duwan iyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya war ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay inay sii korortay tirada dhimashada ah dagaalamayaasha al-shabaab ee lagu laayay deegaanka yazomon ee ku yaala gobolka hiiraan taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage oo ku sugan gobolka hiiraan ayaa waxa uu wakaalada wararka soomaaliyeed ee sona u xaqiijiyey in toddobaatan iyo shan ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab lagu dilay howlgalka yaazomaan sidoo kalena lagu qabqabtay tiro maxaabiis ah oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waa sida hadalku u dhigay odowaa yuusuf raage ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalka ka dhanka ah al-shabaab ay sii wadi doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si ay kaga saaraan qeybaha kala duwan ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan howlgalkan ee ay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ka wadaan gobolka hiiraan ayaa waxa uu yahay mid sii socda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaana waxay ku sii siqayaan deegaano hor leh oo al-shabaab ay horey ugu sugnaayeen gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ee al-shabaab inta ugu badan ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka odawaa yuusuf raage ayaana halkaasi ku sugan howlgallada ka dhanka al-shabaab ayayna ka wadaan gobolkaasi hiiraan odawaa yuusuf raage ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ay dagaalka ay sii wadi doonaan tan ilaa iyo al-shabaab ay ka xureynayaan ee qeybaha kala duwan ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan howlgalladan ka dhanka al-shabaab ayaa waxay kusoo beegmayaan iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kal hore uu ku dhawaaqay howlgallo ka dhana al-shabaab in laga bilaabo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka
wariyaheena cabdisalaan juulle shaakir waa uu mahadsan yahay markaan haddii aynu fiirino faahfaahino dheeraada ayaa waxaay kasoo baxayaan heshiis hordhaca oo laga gaaray beelo ku dagaalamay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud wariyaheena suleymaan alcadaala ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya odayaasha dhaqanka iyo waxkaradka dhinacyadii ku dagaalamay deegaan u dhexeeya degmada xeraaleh iyo inagibileh ayaa yeeshay kulankii koowaad ee looga hadlayo xalgagaarista dagaalkii deegaanka ka dhacay ee geystay khasaarihii isugu jireen dhimasho iyo dhaawac kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada caabud waaq faarax cabdulle xasan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo xildhibaan raysal qorane oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka iyo mas-uuliyiin kale inta uu kulanka socday ayaa odayaasha dhaqanka iyo dhinacyada diriirtu ay dhex martay waxa ay dood dheer ay ka yeesheen xalka xiisadihii ama xiisadihii dhalisay gacanka hadalka waxaana ay isku raaceen qodobo dhiig joojin u ah bulshada deegaanka kuwaasi oo kale ah xabad joojin anshur shuruud gooni ah lagu xirin oo laga hirgeliyo deegaanka kala qaadida maleeshiyaadka dhiriirtu dhex martay maadaama weli ay isku hor fadhiyaan deegaanadii lagu dagaalamay qabashada shirweyne looga hadlayo waxyaabaha keenay kacanka hadalka taasi oo guddoomiyaha degmada caabud waaq uu sheegay in la dhigayo degmada caabud waaq shan iyo labaatanka bishan sebtembar deegaanka u dhexeeya degmada xera leh iyo inakibileh ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah oo halkaasi wada dega
maamulka puntland ayaa shir ka yeeshay ciidamo gadoodsan oo xirtay mid ka mid ah kontaroolada gobolka mudug cali aadan axmed ayaa faahfaahinta warkani ka waramaya gudoomiyaha gobolka mudug ahna gudoomiyaha amniga gobolka mudug ee puntland faysal sheekh cali ayaa shir guddoomiyey shirka guddiga amniga gobolka mudug oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo shirkan waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug gudoomiyaha degmada gaalkacyo iskuduwaha wasaaradda maaliyadda taliyaha xabsiga dhexe ee gaalkacyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka mudug gudoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa amniga gobolka sidoo kalena la garab istaagi lahaa isimada nabadoonada iyo sanatarada kuwaasoo gacanta ku haya sidii loo qaadi lahaa isbaarooyinka maleeshiyaadka ay dhigteen agaarka deegaanka xarfo ugu dambeyn gudoomiye faysal oo soo xiray kulanka ayaa ugu baaqay dhammaan mas-uuliyiintii goobjooga ahaa inay si wadajira uga wada shaqeeyaan sugidda amniga gobolka mudug iyo xalka gaarista maleeshiyaadka xirtay kontaroolka magaalada xarfo
oo mahadsan yahay wariyeena cali aadan axmed markan haddii aynu fiirino wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa waxay ka qeybgalayaan shirka waa shir ka socda dalka masar iyadoo faahfaahiino dheeraada ay kasoo baxayaan shirkaasi wariyaheena cabdisalaan joolo shaakir ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan biixi iimaan ciga iyo wafdigu hogaaminayo ayaa ka qayb galay furitaanka shirweynaha afartan iyo sideedaad ee shaqada ee jaamacadda ah carabta kaasoo maalintii labaad ka socda magaalada qaahira ee dalka masar kulanka koowaad ee fadhiga afartan iyo sideedaad ee shirweynaha shaqada ayaa looga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada hababka cusub ee shaqada ilaalinta bulshada iyo dhaqaalaha dijitaalka ah gaar ahaan xaaladaha cusub ee ku shaqeeyaan shaqaalaha ku shaqeeya dijitaalka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada biixi iimaan cige ayaa soo bandhigay sida ay soomaaliya ugu horumarinayso dhinaca ilaalinta bulshada iyo dadaalada ku aadan xal u helidda shaqala-aanta dalka ka jirta wasiir biixi oo safarka ku weeliyay agaasimaha guud ee wasaaradda cabdulaahi maxamed cali ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay siyaasad mideysan oo ay ka yeeshaan wadamada carabta taas oo si buuxda uga hadlaysa ku shaqeynta dhaqaalaha dijitaalka islamarkaana la dhowrayo xuquuqda shaqaalaha iyadoona looga faa-iideysanin uguurida dijitaalka ama adeegsiga teknolojiyadda isticmaalka iyo uguurista dhaqaalaha dijitaalka ayaa waxaa la filayaa inuu fududeeyo ganacsiga iyadoona sahlaysa inuu dhaqaalaha dalka kordho ayuu ku daray wasiir biixi iimaan cige oo intaasi sii raaciyey in loo baahan yahay in dhaqaalaha dijitaalka loo isticmaalo shaqo abuuris baahsan si loola dagaalamo shaqola-aanta wafdiga wasiirka ee ka qaybgalay shirka ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah xiriirka ururada shaqaalaha soomaaliyeed iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya
madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka aysan ahayn wax fudud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo warbaahinta la hadlayna wuxuu yiri maalin dhawey sawirkayga arkayseen baydhabaan tegi baydhabo dadka ku nool laba boqol iyo siddeetan kun oo qof waayo magaalada baydhabo dadka degan toddoba boqol iyo konton kun oo i d bs ah ayaa joogta baydhabo maalin dhaweytaan baxnay waa soo marmarnay waa soo aragnay waa warsannay islaanaan warsaday aan idhi adiga ii warran bal maxaa maxaa haysateen bas tiri annagaa beer yarna waa lahayn xoogaa ari ah iyo xoogaa lo-ana waa lahayn loda iyo ariga waa dhammaadeen abaartii ku dhammaadeen beertiiaan tacbi maagnay subaxii ugu horraysoon tegayba laba wiiloo shabaabaa ii timid waxay tiri beertaan ma tacbi kartid haddaad tacbayso inaan lacagtaas dhiibtaan waxaan dhahdaa in lacag ma haysto lacagaad dadaanaysa beertaa tacbina isaga dhexbaxaa lay dhahda subaxiida waa ku indhaadayga waa ku noqday dhah waa la ii yimid haddana soo baxaa la yidhi waa la waday meel ay ayaga lahaynaa linkay maxaa u diidaa la yidhaha marka waxaan idhi tiraa xoola ma haysto inaan dhintay inaan beerta tacbo waxba igama dhexeeyaan beertaana tacbaa lacagtaas iska bixi waayo waxaan idhaha lacag ma haysto beerta waxay dhahday marka haddaan tacabno xataa naloo ogolaado wixii aan soo saarno boqolkiiba konton ayagaa qaadana boqolkiiba konton kasoo haraan leenahay waxaan dhahayda lacagta aad sheegaysaan boqolkiiba kontonkiina qaata kontonka aniga iisoo hara ka goosta lacagta aad sheegaysaan iga leexda beerta aan tacabne waa diideenay dhahday so waxay dhahday aniga option kale ma qabinay dhahday ilmahan yaryaraa aan aa, ii joogay inaan meesha ku dhimanay inaan soo baxno waa soo lugeynay toddobaatan shan kilomitr inaan soo lugeeyay dhahday meeshaanan imin yacni wejigeeda iyo shucuurteeda yani islaantaas waa gabadhaas waxaa ka dareemaysay inaanay raalli ka ahayn inay meeshaan timaado oo ay muxuu ahay ay ay tuugsato ama gacanta ay hoorsato inay shaqaysato inay inay weligeedna inay- ay ku noolaa jirtay shaqo ay shaqaysatay ee aanay hand out ku noolaa jirin laakiin circumstances comparative duruufihii ayaa ayaa ku khasbay inay saas yeesho aad iyo aad ayay emotionally ay ay ay u xumeed annagana waa runtii waa waa la xumaan so cadowga horta aan la dirirayno waa cadowga noocaas waaye oo meeshaas jooga naxariis darrada cadadayga qaab darrada xumaanta mid kale oo tegan waxay dhahdeen meeshaanan imiday dhahdeen wiila aniga dhale waa isoo wacay hooyo muxuu ahay murtidiintii baa u tagtayo ileeyahay dhahday ayagoo jiraa shabaaboo jiraa waxna iima haayo markaasuu intuu taleefon iisoo diro u dhahday hooyo murtidiintii baa u tagtay that's the kind of people aan aan la tacaalino dagaalamayno waa ka soo haraynaa laakiin annagaa ka soo harayna ilaahay idankiisa
hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dhibaatada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka soomaaliya aysan ahayn wax fudud iminkana waxaad kusoo dhawaataan akhbaaraadka dibadda
madaxweynaha jo biden ayaa mar kale sheegay in mareykanka uu difaacayo taiban waa haddii uu soo weeraro shiinaha waraysi uu siiyey biden telefishinka c b s mar wax laga weydiiyey in ciidamada mareykanka ay difaacayaan jasiiradda taiban iyo in kale wuxuu ku jawaabay haa waan difaacaynaa waa haddii weerar aan horey loo arag lagu soo qaado biden wuxuu carabka ku adkeeyey in mareykanka uusan taiwan ku dhiirigelinayn inay madax banaani raadsato waxaa jirta siyaasada muujinaysa midnimada shiinaha taiwan waxay go-aan ka gaaraysaa madax kuma dhiirigelinayn inay qaadato go-aanka madax banaanida xukuumadda beijing waxay sheegtay inay ka xun tahay islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedo tallaabada bidhan wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ayaa sheegtay in arrintan ay si adag u- ugala hadashay xukuumadda washington kadib waraysiga uu madaxweyne biden siiyey telefishinka c b s shiinuhu waxa uu taiwan u arkaa gobol ka go-ay oo ugu dambeyntii hoos imaan doona maamulka beijing laakiin taiwan waa jasiirad iskeed madax bannaani ugu dhawaaqday oo isu aragta in ay ka duwan tahay dhul weynaha shiinaha
qodob wareedkaasina wuxuu u dambeeyey guud ahaan war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray oo aad ka dhageysaneyseen radio dalsan oad ku mahadsantihiin la socoshada iyo la jaanqaadka warka doori radio dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel